dambaska dabkii shalay iyo qiiqa ayaa ii muuqda suuq maalin ka hor ay taalay hanti badan oo aad u cameyrnaa xerada qaxootiga dhagaxley
wixii hanti ay haysteen meesha ay kueen saad ogtahay dadka qaar hantida deen bay ku soo qaadaan lacagta iyo dharka iyo dukaamada alaabta ay keensan deen bay ku soo qaataan ayagoo sanadkii hore waqtigaan oo kale saanoo kale magaalada u gubatay oo deen lagu lahaaba haddana maanta midda kale ugu darsantay marka dadka maanta culays weyn baa haysareen musiibadan ayaa dhacday abbaara tobankii barqinimo xilli la furay inta badan goobaha ganacsiga ee xerada ganacsatada ayaga naftooda qaabkii la rabay in dhismihii magaalada ee sidii la rabay ma aha sababtoo isbees ma laha isbeesyada waa la soo cariiriyey marka waxyaaba fara badan isku darsasan ayaa sababay in micnaa dhibkaan markaas uu taagnaado dabka ayaa baabiiyey boqolkiiba siddeetan suuqa waxaana gubtay bakhaaradii raashinka suuqii dharka dukaanadii qaybtii qudaarta hilibka iyo ganacsiyo kala duwan ee xerada qaxootiga dhagaxley dhaca dabka waxaa ka daran waxay tuugadii tuugadii magaalada waxay qaadatay iyo wixii nagaaday tuugada magaalada waxay qaadatay iyo wixii haray wax la kala garanhayo malaha xaalka ayaan ahaa sida tan markuu dabku socday kow iyo tobankii bishii sagaalaad ee sanadka hore ayuu ahaa sidan oo kale markuu gubtay suuqan balse ganacsatada oo dib u yaabyaabay mar kale ganacsigooda ayaa hadda noqday kuwo khasaaray waa la sheegaya dabdamisa annaga noo muusan imaanin waxna noo muusan qabanin iskuul sekondary iskuul dhagaxley dhsas ayuu oodiisa taagnaa iskuulka ayuu badbaadinayay wax uu dadweynaha u qabta male suuqi sidaasuu ku basbeelu ku dameey damdamiskii magaalada imaado waxaad mooddaa sidii loogu talagaynayso xataa wax u qabanin because of waxaad mooddaa damdamiski waxaa la rabay inuu ahaado mid international bulshada u dhexeeyo waxyaabaha qaybta ka noqday inuu dabku faafo waxna laga qaban waayo waxaa ka mid ah
haddii dabdamis dhow macnaha best on kaamka maasta meelahan uu yaali lahaa waa dadkan waa la caymin lahaa saan aaminsana waddooyinkiina waa cariiri populationkii iyo suuqa macnaha eeg uu ku fadhiyana aad buu u yiri marka dhanka kale ganacsatada ayaa loogu baaqay marka ganacsatada aniga waxaan kula talinaya inay booyad iibsadaan si mataqaanaa dhibaato markay u imaato ay isaga difaacaan waxaan baaq ugu dirayaa markii dabka sidaan oo kaleeto u kaca gurmadka degdega inay u imaadaan waxaan dhihi lahaa inta iskaashato shacabka iyo ganacsadayaasha intay iskaashadaan ayaa booyad biyo shan mise afar ee meel dhigan lahayn markuu dabka cana ee ka hortegi lahayn dabdamise marka wixiina uma geesta kale gurmudka dabdamiska ayaa soo daahay taas oo keentay inuu dabku sii faafo waxna laga qaban waayo ilaa uu ku sigtay inuu gubo iskuulka sare xerada qaxootiga dhagaxlay inkastoo markii dambe laga gaaray dabal baa socotay gurmud saasa ma haysanin booyadaha biyaha masaajida sanfalka biyaha markaas ma taagnin isla xeradanna ma lahan dabdamis oo qaasa oo loo diyaargeliyo si dabka saacmanka u dhaco dowladda kenya waxaan ka codsanayn maadaama ayada waddanka aan joogno ayada ay maamusho in markaas canshuur badan ay naga qaado canshuurta ay naga qaado dadkan ganacsatada ay wax ugu qabato dabaylo badan oo socday suuq oo ciriiriya jidadka oo yar iyo bulshada oo aan u tababarnayn xakamaynta dabka iyo sida looga hortago gurmadkoo soo daahay iyo ganacsatada ku mashquulay in qof kaste uu ku dadaalo inuu la baxo alaabtii dukaankiisa taallaya sidoo kaleta qayb ka noqotay in dabka uu baabi'iyo hanti badan oo suuqa taallay laagadii suubi lahayn oo kale adii iskaashan lahayn dabkaintaan ma gaari lahayn laakiin dhinacaas waxaa waaye qof wuxuu ku leeyahay walaba kaaliya caabi een dabkan macnaha horta kaale la bixi dabka markuu qarxana waxaa suurtagal ah haddii loo jeedo oo dadka meesha ay inta badan isugu tagaan oo ay culays ka saaraan in markaasi dabka ay demiyaan way awoodi karaan laakiin inta badan taa ma dhacdo markuu suuqu gubto sidaanoo kale waxaa dhacdaa in dadka ganacsatada ahayd ama suuqa mehrada ku lahaa inay markaa iyagu sameeyaan in midba midka kan kale uu dhaho ani meeshaydii dabka miiisu gaaraya mii soo dhow yahay inuu alaabtiisa la cararo
dhanka kale wararka qaar ayaa sheegaya in dabku ka dhashay cillad koronto inkastoo aan la xaqiijin maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga dhagaxley